maamulka dowlada hoose ee degmada salaxleeyaha qabanqaabiy kulanyo onoska kooyan iskaashatada beeraleyda gobolkaas kaaseyti olonku dowahaya sidii beeraleydii unku faa-iideysada lahaayeen xili roobaadka waana iyo intaabada lahaayeen beerasho kulanku wayba ku qayb galay hogaanka guud ee xoola dhaqata beeraleyda gobolka saaxil maamulka gobolka xubno kumid e golo deegaanka salaxley sadiiq maxamed gudoomiyaga beeraleyda saaxil iyo anka horeynta ku dowahay kulanka waynu isug warbiye walowska saabsanaya kulanka ooniska jare afar wadareed iyo wadatashi lunku dowahay tacbishada beero shirkeenu markaa laba qaybood buu noqon doonaa qayb waxay noqon doontaa qaybtaa bandhiga qaybtaa baahinta ee aynu madaxdu inagu wacyigelinayso qaybna waxay noqon doontaa qayb aynu isu hadhno markaynu afuro insha allahu bilahi karim bacda afurka oo aynu inagu isku hari doono oo aynu aada arrimaha u falanqeyn doono insha alla waxaa isagana soo socday siduwihii wasaaradda beeraha insha allahu biillahi kariim halkan caawa afurkan aynu isugu nimi ee waxaa inoo qabtay ama halkan suurtogeliyay ilaahay kasakow inaynu isugu nimaadno maamulka dowladda hoose welibana khaasatan maayirka degmada maxamed cabdi haariye ilaahay subxana watacaala dhammaantood abaal marin ha ka siiyo miisaanka xasanaadkana ha ugu daro qaar ku mid ee golo deegaanka degmada salaxleeya iyoona goobta ku dowahi weynayoo kala dardaarmeyna beeraleyda iniyoo ka dadaalan walhasaarowga deegaanka taasoy tahay faa'iidada ay leedahay in la iskaashadaa waxa waxaa kow ka ah waxay kobcisaa haddii la iskaashado dadku ay isku yimaadaan fursadaha khayraadka ummadda dhex taala fursadda khayraad ee aynu wada leenahay hadday tahay beer hadday tahay xoolo haddii ay tahay maaliyad kale haddii la midoobo oo meel la iskugu yimaado waxaa yar ee ina dhex yaalla sida loo maamulayo ayay xoojisaa niman yahow haddaynu iskaashanno wax waynu beeri karna haddaynu isgarabsanno waynu istaakulayn karnaa kunka shilina meel lagu ururiya waxtar kunkaasaa noqda wax weyn haddaad laakiin kunka shilin la dagaalamto oo tira waa kuna muxuu sheegaya weligaa horumar gaadhi maysa ka waxaan ugu kuli leeyahy dadaalka saara intay nafteena run u sheegno aynu dhulka ku foorarsanno dhulka wax yar oo fara kutirtaa wax ka soo saara marka anigu waxaan leeyahay aynu dhulka ku foorsanno bal nafteena halkan waxaynu kala tagna aynu runta u sheegno sanadkanba kasoo bilow roobkiibaa bilaabmaya bal waxaa niyadda u sheegtaan inaynu ka saar inaynu nin waliba uu soo saaro afartan galaan oo alabarkiya amba kontonka jirikaanoo tamaandhaa wakti adag baynu ku jirnaa runtii waa gug jilaal gabagabadii baynu joognaa waxaynu u baahannahay inaynu aada u ducaysanno oo aynu ilaahay barino inuu ilaahay nimcadiisa ina siiyo waayo waxa quraynu ku noolnahay waxa weeyaan waa biyo cerka ka soo dhaca ilaa hadda inagu haddii biyahaas aynu qabanno aynu ka faaidaysanana waa noolaanaynaa anka dambeyntii guddoomiyaga degmada salaaxley iyo ku dowaya kulanku waynuu sheegay inay muhiimata inyo isku kaaladan beeraleyda iyo gobolka sidiiyo unka dadaala lahaayeen walhasaarowka deegaanka
runaantii dallada nooleys waa dallad u taagan ama maxay ahaytoy ku matasha degmada beerihii iyo xoolihii beerihii xoolihina waxay u baahan yihiin biyo marka annaga degma ahaan hadafkayga koowaad waa inay degmadan maxayhata degmadu heshaa biyo ku filan oon meel walba u marnaa kayaga labaad iyo kayaga koobaad iyo kayaga saddexaadba waxa weya insha allahu tacaala inaan biyaha maxay ahayto degmada kaa qabtirno oon meel walba u galno geed gaaban iyo geed deeraba u fuudhno kolley waxyaaba fara badan ayaa hoos soo oran doontaan laakiinse waxaan idinkula dardaarmayaa oon idinku celcelinayaa waraxan beeranno nin walba intuu haysta ha beerto